khilaafyada dhici jiray ama colaadaha dhici jiray maxaa sal u ahaa sidee ku bilaabin jirtay oo ay ku dhici jirtay in colaad ay ka dhalato goob soomaalidu waxay leedahay dhaqan guud iyo dhaqan hoosaadyo beeluhu ay kala leeyihiin dhaqanka guuda soomaalida isku xira wuxuu lahay nidaam la wada yaqaan layskuna taxgeliyo nolosha horta dadku khilaafkoodu waxaa uu ku xiran yahay wax noloshooda khuseeya ayuu ayuu ka dhashaa soomaalida waxaa lagu yaqiin oo dhaqan ahaan ay isku khilaafi jireen daaqa iyo biyaha dad xoolo dhaqataa ayay ahayd soomaalidu bulshadu adugu saddex meelood markaan usii kala qaybiyo reer guuraa beeraley xoolo beeraley markaan u kala qaybiyo waxaa soo haraya markaa dabatada dadka ah oo qaarna joogo biriga qaarna badda ka qaraabto marka qolo walba waxa ay rumaysan tahay iyo waxa nolosheeda khuseeya ayay maaragtay ilaashataa dadka la wadaaga ayayna isku khilaafaan iskuna dilaan dadka marka daaqaya biyaha marka laleeyahay ceesha biyahooda iyo meelaha kaloo biyuhu galaanoo maaragtay ayaa soomaalidu inta badan ku dagaali jirtay dhulka la daaqo oo xooluhu daaqaanna waa lagu dagaali jiray gabdhaha maaragtay guurkooda ayuu ka dhalanayay iyo haddii loo geysto wax qalada oo yani gabdhaha loo gafo dagaal deg deg uu ka dhalanayay waxaa la yidhaha soomaalida waxaa labada dhashooda ah ayaa soomaalida ula qaalisan waxaa nool dunida jooga ayagayna maarata isku laayaan waa naagaha iyo dhulka dadku sidaasuu ahaay qadaf meel ka dhaca ama qof la dulmiyo iyo wax yaroo saas u bilowda oo ayagana maaragtay waa jiri jireen marka waxa dadku si haddeerba isku khilkhilaafayo laakiin ay kala duwan tahay noloshu kala duwan tahay ayuu waagaasna isu khilaafayay laakiin xaajada rasmiga ah taasay ahayd oo maaragta khilaafka ka imaan jira
idaajahay maxaad ku daraysaan
waa sidii horta xuseen u sheegay dadkaas dhaqan ka dhexeeyey oo badan oo dee degaanku uu khasbaayo ayaa jiray oo markii wax kala galaan ay ku noqdaan shay kasta ama hab kasta oo nololeed oo wuxuu lahaa dhaqankiisa gaarka iyo xeerka haddii alla kuu roon yahay lagu maareeyo haddii wax dhacaan waxaa jiray dhaqan uu dagaaladu ay leeyihiin marka marka dagaal dhaco dhaqan ay leeyihiin iyo xeerar ay leeyihiin baa jiray waxaa jiray dhaqanka ergada waxa lagu odhan karo waxaa jiray dhaqanka guursiga oo markaad doonayso qof inaad guursato ama gabadhu doonayso ama wiilku doonaayo wax la ilaaliyo waxaa jiray dhaqanka xididka markii la isguursado labada dhinac oo isguursatay labadooda qoys dhaqan ka dhexeeya oo aan la dhaafi karin baa jiray waxaa jira dhaqanka martida martida soconaysa soomaalidu markii ay sadcaarayso inta badan waxma qaadan jirin saad ah waxay ku tashan jirtay dadka degan halka ay marayaan inay ku hoydaan oo haddii alla kuu roon yahay habeenkaa la baryaan waxaa jiray dhaqan la yidhaahdo dhaqanka xoolagoynta isna oo qofka hadduu cayroobo ama abaari dhacdo haddii alla kuu roon yahay ama si ama la muuraduugo oo haddii alla kuu roon yahay la dhaco xoolihiisa wax loo gooyo oo wax laga siiyo waxaa jira dhaqanka madaxda tolka laftooda oo ugaaska maraaqa imaamka dhaqan garaadka wax laga rabo oo dhaqan oo iyagana laga rabo ayaa jiray waxaa jira dhaqanka culimada culimada laftooda iyo caamada si ay wada dhaqmahayaan dhaqan gaar ah ayuu isna ahaa intaa oo idiri waxa weeye waa dhaqamadii jiray iyo kuwa ka badanba haddii aan u soo noqdo marka maxaa lagu diriiri jiray oo khilaafka dhalin jiray waxaa khilaafka dhalin jiray waa arsaaqad halkaas ayaa inta badan sal oo ah shalay iyo maanta iyo beriba wax baniaadam ku diriro waa taa weeye waa maxaa dhuuntaa la mariyaa jidiinka inta badan baad ama daaq bay soomaalidu ku diriri jirtay oo maalan meel baa abaari ka dhacaysa waa laga soo guuraya markii laga soo guuro meel baa hogal iyo roob iyo wax ku da-ayaan halkii baa loo wada guuraya halkii baa laysku qoomahaya markaas yani yaa daaqaya meeshii iyo annagaale iyo annagaale biyaha sidoo kale waa ceesha soomaalidu dhulka soomaalidu dhul biyo yar ayuu weligii ahaa oo ma badnayn marka iyaguna xoolole bay ahaayeen marka xoolahaas meel laga waraabsado ayaa haddeer jeer loo baahan jiray ceesha waa iska yarayd marka ayaa halkaas dagaalna iyagoo kale ka dhici jiray dumarka sidoo kale gabar doonan baa haddii alla kuu roon yahay nin la baxaya ama ama loo diidaya ama ama xataa iyada oo mararka qaarkood waaga hore iyadoo la qabo boojimaa la oran jirayo inkastoo aysan diinta islaamka ku fiicnayn ragga hore mararka qaarkood waaba dafi jireen inta falaskay saaran jireen inta la tagaan markaasaa lagu diriiri jiray baadaya ka dhex jirta oo sheekooyin badan baa hadda la hayaayo jira waxaa lagu diriiri jiray oo kale nin la dilay oo magtiisii ama la diiday ama laysku afdhaafay oo markaa ayaa dagaal weyn ka dhexi jiray qof la dilay raacatada marka la yidhahda marka waxa ugu badan oo dagaalkooda dhaleeya intaa markii laga soo laga soo tago waa geela weeye oo haddii alla kuu ron yahay isaguna ahaa waxyaalaha la xalaashaday in la dhaco oo aysan ceeb ahayn in la dhaco oo ninku inuu haddii alla geel uu doonto ay waajib yacni ku ahayd markuu soo dhacna aan lala yaabi jirin laakiin qofku hadduu inta duulo ari iyo lo iyo soo dhaco ceeb weeye dhaqanka soomaalida ayay ahayd marka iyadana waxaa loo hayaa rag baa haddii alla kuu roon yahay ninka cali dhuux la odhan jiray oo gebi jiray oo intuu geel ka soo dhacay niman wadaadda ah ayaa laga daba yimid oo loo ergeeyo waxaa la yidhi waxaad yeeshaa cali dhuuxu geeli celi markaasuu yidhi gabadheer buu tiriyo wuxuu yidhi nin kastoo xadreeyaaba waa u xusul duubeebu waa geela markaas sayid maxamed buu u jeedaa col ahaayeenoo wuxuu rabaa inuu yihahdo sayidku waa geela waa dhacaa nina kama cilmi badna isaga nin kastoo xadreeyaaba waa u xusul duubaaye sayidkii culimmada kalaa xeelado xaasid ku ahayde sayidkii wadaadoo dhan xiray welis xalaaleebi xaaraan hadduu yahay maqdaca xilo ma qaadeene aakhiro xisaab male ha geel oo xaquba sheegi aakhiro xisaab male ha geel oo xaquba sheegiye xoolaha kaleetay isagu waaba kala xeer bu xaashida kitaabkuna iliin ma ay xaraamayne haddaan xaajiyadu weerarayn xer uma duuleen bu in cabdulla xasan baaba weeraraya maxaagee joogaa buu yidhi anigu wadaadoo sheekha marka waxyaalaha lagu dagaalami jiray geela ayaa ugu weyn marka raacatada la yihahdo anigu aan aada ugu dhun daroolo dee sida dalxa iyo beeraha war ma aqaan waxay ku diriiraan marka isagii inaan ku wareejiya la qaatay bismi illaahi raxmaan raxiim dhaqanka soomaaliya ama soomaaliyeed markii laga hadlaayo sida odayaasha ay tilmaameen badi waxaa hadalhayntu ay u badan tahay inta laga yaqaan xoolo dhaqatadu inaad moodid inay ay daboolayso dhaqamada kale ee soomaaliya ay leeyihiin oo aan runtii marka lasii gudagalo ama baaritaan cilmiyeed lagu sameeyo mid weliba culayskiisa uu leeyahay laakiin midba waxbuu caan ku yahay marka qeybaha bulshada la sheegay ama xoolo dhaqato ha noqdo ama ha noqdo dhaqanka beeraleyda ama dhaqanka dadka dabatada lagu sheegay xeebaha iyo berigaba dega balse haddii aan dhinaca hadda colaadaha xaggooda saameynta inta fara badan hadalhaynta meesha ay ku badan tahay waa dadka xoolo dhaqatada oo iyaga inta fara badan caada u ah dagaal ku dhaca siyaabo kala duwan ama ha noqoto xoolo la kala dhacayo ama ha noqoto daaqsiin oo meel qof si aan isaga xoogaaga iyo awoodaada ku meel mar isagoo aaminsan inuu ku xadgudbo kadibna halkaasi ay colaad ay ka timaado si fududna ay ku bilaabato kadibna ay u horseedo inay beelo soomaaliyeed ama ay isku laayaan ama in kale oo iyaga markaasi aan ka sii runtii yarayn saameyn ay ku yeelato intii ku dagaalantay meeshiiyo in kaleba laakiin dhaqanka beeraha markaan aniga aan si gooni ah aan wax uga tilmaamo ayaga dadka xoolaha ku diriro maaha inta fara badanna waxay saameyn ay ku leeyihiin dhaqanka beeraha dadka beeraleyda ah oo aan iyaga marka u horeysaba aanan ahayn dad aan guurguuraynin oo aanan sosoconaynin oo aanan damac ka gelaynin dad kale waxooda amaba daaqsiin ha noqoto ama xoolo dad leeyahay ha noqoto balse haddii ayaga ay isqabanayaan inta fara badan ayaga dhexdooda ayaa laga yaabaa in isriixriix uu ka yimaado kaasoona noqon kara mid beeraha xaggooda ama sohdimaha layska soo riixo ama dhulballaarsi qof isku daya inuu sameeyo oo iyadan inta fara badan haddayba iyaga markaa ay colaadi dhexdooda ka abuurmayso ama waxa markaasi zarac beereed oo qof uu lahaa qof kale inuu si kale oo sharci darro ah inuu u hamiyo inuu asaga qofkaasi wixiisii uu ku xadgudbo haddii kale waxay noqonaysaa wax intaasi ka baxsan wax guurka xaggiisa oo sida gabar kastoo soomaaliyeed meel kastoo joogtaba xushmo ay ugu leedahay ayaa dhaqanka beeraleyda ayaa iyagana waxaa qaali ku ah gabarta oo iyadana hadiiba ay dhacdo waxaan munaasab ahayn in lagula kaco in reerkooda arintaasi ay ka dhiidhiyaan ama ay ka dagaalamaan marka qiimaha dhulbeereedka uu uleeyahay aniga hadda sidii saaxiibka idaajaha hade qamaam bulxan iyo ragga cali dhuux iyo dadka taariikhda nagu qabsaday waay iyo manhajkii waxbarashade ma soo qaadanaya laakiin laashin awgaabow la dhihi jiray oo reer afgooye ah oo bereley ah ayaa wuxuu yiri mooskii abkeey milkigay manii lasoo moodo mooskii abkeyga milkigay manii lasoo moodo moodkay kasoo marka maanya gaabo hoosteedu yiri yacni waxaa waaye mooska beerta ah ayaa ninkan boqolka halaad ee geela oo hadda inta fara badan ee hadalhaynta loo maaragtay tiriyo ayaa wuxuu ahaa taaka moos beereed asiga uu leeyahay haddii loo soo dhaafo asna inuu geeri ka xigo marka nin walba wuxuu haysta ayaa horta qiimo lalahaay dadka beeraha leh iyagana waxay ahaayeen lagama taabtaan carada oo ayaga ay leeyihiin kadara waxaan ku weydiinayaa dhaqanka soomaalida keebaa asala xoolo dhaqatada iyo kan tabcatada
beeralayda ayaa asal ah markii bulshada soomaalida la fiiriyo waxay leeyihiin dhaqankii soomaalida ee waxaan la yidhaahdo dhaqan agabeedka ama material culture waxaa haddii alla idmahayo noo haya dadka beeralayda ah maxaa yeele waa dad deggan oo aan guurguuray mar aan raadraadinay qalabka muusiga hiddaha mar aan raadinay waxaa laga helay dadka beeralayda ah laga helay shareeradii iyo haddii alla idmahayo durbaankii iyo shambalkii iyo wax yacni qalab muusig oo kaamil ahoo la garaacayo ayaa laga helay beddelkeedii xoolo dhaqatadu alaab ma qaataan meeshii xoolahoodu ay qoraxda ugu dhacday iskaga hoydaan waa iska daaqsadaan markay cayaarta tumanayaanna gacmahooda iyo lugahooday adeegsadaan oo jiib iyo jaan ayay haddii alla idmahayay ay ku shaqaystaan marka ninna waa sacabkuu tumayaa ninna jaantana waa ridayaa ninna waa haddii alla idmahayo waa heesayaa oo haddii alla wuxuu tirinayaa hees cayaareed wax heesahu waa qaybsan yihiin afar afar nooc waaye hees caruureed iyo hees howleed ayaa u ah hordhalad u ah waxaa xiga markaa hees cayaareed kadibna waxaa yimida hees masraxeed kan masraxa oo ka soo jeeda heesihii hiddaha oo luuq loo sameeyey looga dayday ee heesaha ajnebiga looga dayday marka beeraha waa lagu dagaali jiray waxaa loogu dagaalayay haddii alla idmahayo xuduudkoodaa lagu dagaali jiray si hagarah waa la yskugu khayaani jiray si xoog ahna waa la yskaga qaadi jiray yacni waxaan xasuustaa niman soohdin leh oo beertu isu saaran tahay beeraha inta badan haddii la rabo inaan muligood la ysku qaban waxaa loo sameeyaa tariiq labada beerood jid la maroo u dhexeeya jidkaas ayaa tariiq la yidhaah oo labada dhinac labada bowd ka saaran yihiin oo beeraha marka reer magaalku markay guryaha dhisanayaan meesha yaroo ay u reebaan laba halka mitiro oo u dhexeeya guryahoo kale ayuu ayuu ka dhignahay haddiise bowdku is saaranya oodu isqabanayso waxaa ninka falliinka u horeeya geedka wuxuu yeelayaa inta jiridda ka gooyo ayuu wuxuu u ridayaa ninka kale dhinaciisa geedka marka inta uu ku fadhiistay ninka kale ka maqan taha asaguna wuxuu leeyahay ma qabato oo geedkii iska soo celinaya waxaa la isku haystaa inta geedkaas ku fadhiyo dhulka ah ayaa la isku haystaa markaas marmar waaba la isku dilayaaba oo laba nin hadday dagaalaan waa labadoodu maarata waxba kale marka khilaafka beeraha ama xoolaha kaa daaqaan ama haddii alla idmahayo yacni waxu ahay yacni wax ciid halkeeda ayuu ahaa waxaana haddii alla idmahayo cuskiinada bulshaduna waxay eeday badarka la cunayo beerahu ka baxay yacni xoolaha mar walba inta la gowraco laguma noolaa karin markay caana leeyihin kaliyaha lagu noolaa karay oo maaragtay lagu meel gaari karay caanaha laftooda hadday leeyihiin masagadii la karsanayo ay leedahay ayay sii sii maaragtay nacfi badneed soomaalidu marka waa istaqaan waana isqadiriyaan waana haddii alla idmahayo marka daaq la rabo waxaa lasoo ergaa lasoo diri jiray meel radiu roob ka do-o ergaa lasoo hormari jiray waxaa la dhihi jiray abaaraan degannahay idinkana roobaa ilaahay idin siiyey waxaan rabnaa inaan wax ka daaqno waxaa leeyahay imaadoo daaqa haddayse iska yimaadaan ulaa la qaadanaya xoolaha waa la eriyay maxaa la meesha ma ma ma maada iskale yani haddii haddii haddana ka dagaalamaanna waaba dagaal aba bilowdo markaas marka ee, waxaa waxaan xasuustaa marka dhulka marka laba qof dhul isku qabato dhul markay isku qabato waxaa jira halhays la yidhaahdo jirjir iyo jaho dhul haddii la xugminayo jirjir waa meeshii bawd ahaa jirtay oo caradi ceshatay oo markaa noqotay ee, bu- ee, buur noqotay jirjiraa loo yaqaan oo inaan dhulkaad leedahay jirjirkayga waa kanoo ku leeyahy jahana waxaa waaye meesha eh, beertaadu ku taal ama goofkaaga ku yaal ama waxaa ku yaal dhulka ku toosan oo adigu aad xaq u leedahay inaad falatid oo nin kale inuu yani- yani kaa soo galo al- looma ogola waxaa la rabaa ilaa beer ama laba beerood inay tahay jihadaadi adig ayaa la rabaa yani nada- dhaqan yani cajaa'ib oo habaysan oo aa- aa- aan aan buug ku qorayn laakiin odayaasha ku qoran makaxdooda ayaa ay ay ay lahayn marka dagaalka eh, ka dhaca meeshaasna xeerkiisuu lahay xeer wax walba waxay lahaayeen maxaa looga daydaa waxaasi waxaas maxaa looga daydaa waxaasi waxaas yacni odayaashaasaa xu- ah, xu- xukunka u hayay haddii xeer wax lagu dhammayn waayo waxaa loo tugi jiray markaas shiikha kitaabaha imaarato haysta oo xugminaya wax walba sidaasay ku dhammaanayeen Ee, haddii ee, uu dagaal dhaco oo maalan ee, laba beelood ama laba jilib ama laba ee, dhinac ay dagaalamaan ee, ma jireen dad dagaalkaasi ka reeban oo in dhibaato loo geysto ama loo turo oo bulshada ka mid ahaa
ha waa jireen oo waana la ilaalin jiray had iyo jeer hawee inagu muslim baynu nahay haddaynu muslim nahayna xataa markii eh, lala dagaalamahayay dadkii aan muslimka ahayna waagii nebigu joogay ama asxaabtii eh, ka dambeysay waxaa jiray dad la ilaalin jiray oo gaalada ku jira oo aan la dilin oo aan wax la yeelin sida wadaadka kiristaanka ah oo kale oo isaga jira meesha uu wax ku caabudo eh, oday weyn oo gaboobay oo aan dagaal ku jirin dad saas oo tiro badan caruurta inaan lalayn waxaas oo dhan waa dhaqankaasina waa soomaalida mararka qaarkood waa ku xadgudbi jirtay oo waxaa jira marar la yidhaahdo laba qolo inta dirirta la yidhaahdo waa saqiir gowrac saqiir gowrac waa dagaalka meesha ugu dambaysa ayay ahayd laakiin wax lagu mar walba dhici jiray ma ahayn haddii la dagaalamo masalan qofka la yaqaan oo kale oo caanka ah oo kale lama dili jirin haddii aan la dilinna waxaa laga yaabay waxa yani waxa suurogeli jirtay qofkaas in lagu nabdaba oo wixii la isku haystay sii deynta qofkaas lagu iloobo ninkaa weyn oo la da- la daayey in lagu iloobo ayaaba dhici jirtay dumarka lama dili jirin iyaga laftooda mararka qaar- sidaa darteed waxay samayn jireen oo markii ay laba qolo dirirto in dumarka laftooda la adeegsado xagga intelligensiga wardoonka maxaa yeele lama dirahayo la diri maayo oo yani oo la- yani waa laga xishoon jiray ee caruurtu sida oo kale haddaan saqiir gowrac jirin ninka sheikha ah oo caalimka ah oo kale waa yani laguma dheerin jirin dad saas ah ayaa jiray oo aan haddii alla kuu roon yahay laga laga maadan jiray in la dilo waxaa kuu soo hartay maxaa yani eh, arrintii ahayd haddii dagaal dhaco maxaa la- see loo heshin jiray maxaa- maxaa dhici jiray dagaalku had iyo jeer ma ahayn moogtahay wax joogto ah oo iska socda oo dadku inta dagaalamaan bay waxay cabbaan markay dagaalamaan oo ay laba jeer ama saddex jeer isku soo noqdaan bay waxay ka talin jireen ama in in la heshiiyo oo la isu yimaado saani dan ma aha nin baa gebiyo wuxuu yidhi laba qolo ayay ayaa diriri jirtay laba jirib runtii markaa ayuu maalinka dambe isagii baa la qabta markaasuu yidhi nin togta nin toogtiis qado iyo nimay u toostaaba ninna looga turi mayn warmaha riibi loo tumaye laba toolinba waa laba orgi laba toolinba arig tubtay taagan weligoode marka ma istufnaa wa inagii tiirida ahayn war ma isdaynaa weeye marka yani i- yani buu leeyahay ninkaasi waa- waana lahayaa waa la qabta waxaa la odhan jiray alan dinax xasan kooshin ayaa la odhan jiray nin gabyaha ragga hore ayuu ahaa marka ayaa laysu imaan jiray markii laysu yimaadana waxaa qolaba waxay keensan jirtay raggeeda u hadla oo hadalyaqaanka ah oo xeeryaqaanka ah weliba oo ka fakarahaya maxaa tanoo kale hadday dhacdo maxaa lagu xaali jiray hadda ka hor ma dhacday xaajadaan ma ugub ba mise waa curad baa la odhan jiray oo tixraac waa la tixraacaya Eh, wixii horaa la tixraacaya marka ayaa laga heshin jiray marka ayaa maga la kala mag baa la kala qaadan jiray waa lagu heshin jiray haddii rag laska laayey Eh, xaal baa haddii gabdho la kufsaday xaal baa la bixin jiray haddii laku yahay oo oo- oo lagu xaali jiray iyadana Eh, wixii wax alla wixii dhaca oo dagaalkaas dhacay haddii wax la kala furtay waa lasu celin jiray wixii ay yani ay- ay fur- fur baa la yidhahda waa laisku celin jiray isagana xoola haddii la kala hayo saas oo kale saasaa lagu heshiin jiray dadkuna wuxuu lahaa marka axdi had- meeshaa lagu heshiiyey wixii looga wixii lagu heshiiyey laguma noqon jirin dadku axdi buu lahaayo haddii alla kuu ron yahay iyo qoor iyo xero wax la yidhaahdo oo taa ayaa laisku aamini jiray saxiixa soomaalidu hadda wax saxiixdo oo kale ma ahayn wuxuu ahaa haddii aana kuu roon yahay wax la raaco oo la tixgeliyo oo qowl nin weyn ka dhacay bay odhan jireen waa waa- waa geed qolofay ka dhacday mar haddaa waxaa tidhaahdo ka soo noqosho ma leh waa la heshin jiray laiska- mar walba la iskama laalaadi jirin sida maanta socota oo kale dad aan la dilin ma jiri jiray ayaa hadalka su-aasheedu ahayd mogta waa idaajaa waa waa qeexay waxaa jiray laakiin eh, erey bixin u khaasa oo la yidhaah birumagedu waxaa kaloo jirta waxaa la yidhaahdaa dadka aan la dilin saddexda gacan waabataa la yidhaah saddexdaas waxaa waaye haweenka odaga duqa caruurta haddaad wax ku dhufato ayaguna kugu dhufan maayaana gacantooday gaashaansanayaan waxaa la yidhaha markaa saddexda gacan waabataa la yidhaha saddexdaas saddexda haddii lagaa dilo ama lagaa maaragtay eh, eh, hujuumo ama yacni eh, dadka tolka u aho oo aad u caroonayana waa ku- waa saddexdaas oo maaragtay eh, waxyaalaha la isku dagaalada eh, hurya ayay maaragtay ka mid tahay haddii kuwaas wax loo geysto dhibaato loo geysto Eh, waayahay eh, rasul dhalaxa eh, dhaqanka beeralayda marka la fiiriyo eh, hadlayo eh, xalintii khilaafyada door intee la egay ku leeyihiin odayaasha dhaqanka ee uu ka hadlayay idaajaha runtii beeraleyda waxyaabo fara badan ayay kaga duwan yihiin xoolo dhaqatada marka ugu horeyso dadka xoolo dhaqatada dagaalkooda aada buu u fudud yahay isla markaana waxa ay aada iyo aada u jecel yihiin weliba inay ku faanaan haddii ayba dagaalkaasi la isu geysto dhibaatooyin fara badan haddii qolo xoolo fara badan ay soo dhacdo way ku faanaan dhacaasi haddii ay wax badan ay soo laayaan dilkaasi iyo dhibaatooyinka ay geysteen sidoo kale way ku faanaan waxaana loo aqoonsanayaa beelba beeshay ka shar badan tahay inay iyada ka magac dheer tahay ama xataa ay dhinaca maaragtay eh, dadnimada iyo eh, jiritaan ahaan iyada ay ka muuqaal dheer tahay dhaqanka beeraha dadka ka soo jeeda wax la dhaco waa ceyb nin allaale ninkii isku daya inuu wax islaameed intuu laalo uu ku qaato ama si xooga ama si xeelad ah waxaa loo ceebeeyaa si aanan xisaab lahayn waxaa jiro xilliyo u gaara oo iyaga badanaaba ay ku soo bandhigaan ninka xumaanta ku kaca ama nin dila ama gabar xumeeya oo ma maaragtay ama xoolo islaameed xadab badanaabana waxay dhacdaa sanadka marka la gaaro oo inta fara badan dabshidka iyo istunka iyo waxyaabaha caada dhaqameedka ay u leeyihiin kulli waa masrax ay kusoo bandhigaan waxyaabaha ninkii wanaag sameeyana lagu ammaano ninkii xumaan sameeyana lagu dhaliilo oona lagu cambaareeyo mathalan hadda ka hor waxaa dhacday odayaal ay noo sheekeeyeen niman baa sisin waxay kasoo xadeen tuulo la yidhaahdo kalaf waa loo kaadiyey waxaa mar allaala markii la gaaray sanadka ayadoo weliba oo aan qolo weliba qolada kale ka caroonaynin ayaa gurigooda hortooda inta la istaago ayaa waxaa loo shirbi jiray si dadkaasi loo tuso waxa ay yihiin dadkaasi sanadkaasi waxay ku kaceen markaasaa waxaa la yidhi guryihii iyagoo la hortaaganyay nimankii ay soo xadeen sisinta ayaa waxaa la yidhi kalaf ogaanta kuwii kintaalka keeneen oo kintaal sisin bay soo xadeen oo markaasay madaxa kusoo qaadeen oo waxay keeneen magaalo kale oo ay ka iibsadeen markaasaa layidhi kalaf ogaanta kuwii kintaal ka keeneen ayaga kuwaan kugtooda maa kakanaanta lagu karaameeya layidhi oo madax adka oo sisin loor dhan ama kintaal dhan say madaxa oga soo qaadeen kow taa keliya ma ahane xataa waktiyadii oo xataa ee hadda dowladnimada iyo waktiga la qaatay xataa dadkii qaladaadka xataa oo sameeyo dadka qaarkood oo mas-uuliyiin noqday ayaa waxaa jirta rag saas oo kale loo ceebeeyo wax dadka loogu talagalay intay qaateen ay ku isticmaaleen markaasi ka bacdi ayaa hadda maanta waa lasoo qaatayo dadka hadda deegaanka oo aan dhulbeereedkan aadka caanka u ah shabeellaha hoose nin ka tirsan u ahay waxaa la yiri beertiisba corow maa beriid ku baxayo ninka wuxuu u dhashay nin tuulo la yiraahdo bacorow kambaasaaynimadiisa baabuurarahaya la yidhi magartay ninkaan matacabadaha markuu baabuur dhan beriid uu rarahayo ma beertiisuu ka baxay xoolaha islaamada markuu qaadanayo way fahmi soo maha dad waxay ahaayeen aada laqdabada uga soo horjeeda wax kastoo xumaan tuulada afgooye maanta waxaa jirto ama deegaankan afgooye qolo la yiraahdo maanta oo deegaanka caan uga oo meelaha liimooyinka oo aada ugu yaallo oo laakiin meelaha dadka ay aada garta iyo arinta iyo lagu gooyo ay tahay markaa meeshaasi ayaa waxaa lagu maaragtay tilmaamay inay tahay meel xoogaa yar xaajada lala galo inaysan ahayn mid badanaabo sidii la rabay iyada loo maareeyo markaasaa waxa waaye dadka meeshaasi ku shiro waxay noqdeen dad ka takooran waa loo soo shirbi maalintii ayagan oo maaragtay la gaarin marxalad munaasabadaas oo kale waxaa la yidhi luuqluuqa ay tiri liimayaasha hoostooda labaatanaa ku jirta oo lilaahi diidayso waxa waaye horta dhaqanka beeraleyda waxaaba ka xarimanta maaragtay oo ceeb ah waxbaa la dhacay hadda qarnigan la joogo nin baa wuxuu yiri oo laashin ah dhegtaan waxay maqasha dhaayo waa arkayaan dhacii la sheegi jiray dhexdaan ka joogna oo la yaab ayayba ku noqotay waa la sheegi jiray dhac ya maanta dhexda ka joognaa uro waxayba ku tahay mucjizo meeshaana aakhira nimaan geelan lama ammaanaynin nimaan wax dhicin ma aragtay nin jira ma ah iyo qeylshaam ma qada iyo ku qabsa qadi maysid iyo maahmaayo weligeyna aanan arkin ma aragtay ayaa meeshaan ayaa hadda soo gashay dadkan waxa waaye dhaqan ahaan aada loogu kala duwan yahay maahmaayaha isdiilaya xataa oo dhaqan ahaan markaad fiirisid maanta dadkan meelahan degan maamaha waxay qabi jireen la yirahdo af daboolan dahab hadda waxaa u yimid dhahay qeylshaam ma qabo xataa cadaalad darada xataa way uqiil dayanayaan nimankan xoolo dhaqatada markaa fiirisid dhaqankooda muxuu ku leeyahay faqi tolkii kama janno tago nimankana waxay leeyihiin tolkaa u eex toobadaada ay hadlaysaa wax raagaara kuma sama waa degdegayaan mar weliba kan wuxuu ku leeyahay wareer cawi waa loo waabariistaa way fahmi soo maha kan wuxuu leeyahay ma garatay cadkaanuu ku cunay ama ku ciideey haddii sida hore uu waayo kan wuxuu leey imaan allah urbuuxiyo xataa marka waxa waaye sida loo xalin jiray probleemkooda aad buu u kala duwan yahay nin baa wax dilayaa suu ordayo wuxuu u gelayaa ninka yaraanka ah beesha waxay leedahay curad yaraan madhaafaan ma garata ninkii yaraanku uu tagaya gogasha yaraankuu galaya lagu leeyahay bal yaraankiioo soo wado ayuu gurigii wax laga dilay uu keenaya waxay leedahay ninka yaraan gadaashiisuu galay afar afaran wadna hala cafiyo maanta afar afartii xataa dad leeyahay hala sarfa la sheegayo ma garatay oo lama hala sarfa lamana hala daayo marka calaa kulli xaal dhaqanka hadda wax badan baana isbedelay horeyna isku mid ma ahayn dhaqan nabad ku dhisan iyo dhaqan farooja ku dhisan ayay kala ahaayeen xoola dhaqatada iyo kan beeraleyda
beeraleyda mar kastaba iyagaa dulmana ahaa mise mararka qaarkood way dhici jirtay in ayaga laftooda wax dulmiyaan idaajaa
horta arrinta oo beeraleyda waa layga badiyaa aniga laakiin hal baan iska aaminsanahay bani aadamku bulsho aadana ahay hadday meel isugu timaado ama degan tahay ma dhici karto inaan wax kala gelin mar walba waxbaa waxbaa dhex maraya waxbay isku qabsanayaan waa la dagaalamayaa waxbay hadda kala xadayaan buu yidhi oo xororaactadu wax ma xadee waa dhacdaa marka waxba marka dhiciduna ceeb ma aha xooloraacatada markii la yidhaahdo inaad geel dhacdaa ceeb maaha laakiin inaad lo' dhacdo iyo inaad ari dhacdaa waa ceeb iyo inaad raashin iyo haddee sabuul masage iyo dhacdo aad xaddo iyadaa ceeba laakiin qoladan xoololeyda ahi geela sidaan soo sheegay ayay dhacaan waana isku ogyihiin oo iskumana ceebeeyaan beeraleydana kama dhacaanse ma haystaan iyaga un baa kala dhacaha marka laakiin run hal baan run ahayn mar walba in dagaalka la jecel yahay oo dagaalka waa lagu khasbanaadaa maaha lama jecla xataa xoolo raacatada nimankan aan sheegayo waxdha ninka wax dhacaya oo geela dooranaya waa nimaan awrna haysan halna haysan oo gaajo gaajo u baktiyaya laakiin nin xool nin geel haystaa geel ma dhaco wuxuu ilaashadaa kan uu haysta laftiisa marka waxaa kuugu daliila waxa weeye dad nabadeedna waa ku jiray oo dee ama culamo ah ama dee odayaal ah ama gabyaa ah waxaan yani dagaalkeena dhibaatadiisa way yaqiineen waxa dagaal waxa dagaal keeno way yaqiineen waxawey iyagoo ku khasban unbay geli jireen haddaan tusaale hadda ka bixiyo ninkii uu hadda darxa sheegayo qalaan bulxan uu sheegayey amaan buraxan qoladii uu ka dhashay waxay ahaayeen niman dagaal badan bay ahaayeen xagga bari iyo galbeed iyo meel walba dagaal iyo duulaan iyo col iyo dhac bay geliyeen wixii ay soo dhacaan oo haddii alla kuu rooyahay xeryahooda soo galo haddii laga daba yimaado erga timaadana ma tixgelin jirin oo ma celin jirin markaase maalinka dambe waxay is arkeen iyagoo aan meelay u guuraanba aysan nabad ahayn xagga iyo xagga midna qamaan buraxan markaasuu la hadlay qoladiisii isagoo ku waaninhaya inay nabad qaataan oo ummadda ilaahay yani nabadgeliyaan oo dhaca iyo dilka iyo ka daayaan marka wuxuu sheegayaa dhibaatada dagaalku leeyahay buu sheegaya marka iyo wixii dhacay wuxuu yidhi casar galay cisho iyo fiid dagaal rag isku caatoobay ciriid kulul cagaag iyo rasaas carar la baynuuno ciwil gabana ciwil gabana oo loo xishiyo caafimaad ma dhib coodkoo yaraada iyo dhulkaas soo ciriiriyaba ilaa meel aad guurta ma taqaanid xoolihiina ma dhaqan karti oo dagaal baad ku jirtaa mar walba oo abaar baad coodkoo yaraada iyo dhulkaa soo ciriiriyanaya cirkooda roob ka weydi iyo abaar iyo camimi faaf cawska iyo biyaha iyo engegi ceelka buuxsamee intaad caano iyo wiil tahay yaa lala cabsoodaaya waxba calaacal kuma yaal haddii carir lagala dhigo cadaabkii ma iibsado nimaan caadilkii badin eeg cadaabkii waa dagaalkuu sheegaya cadaabku cadaabkii ma iibsado nimaan caadilkii badine caku iyo cakuye soo ma nacin caasi iyo eersi casha noolba sow caro hor leh iyo cudurti ii maaha allow yaan cirooli iyo tashiga culimo dhaafsiinin dunida ciirtay qaar bay ku hodi caawa say tahaye caruur dheragtay caano iyo baruur laga ciraab roone cammaad doqoona caalaliya dhul sow canugu hallayn maayo ciilow ba'ey tanaxumaan ciribta may sarta yani waxaad garanaysaa ninka xoolo raacatada ahi dagaalka ma jecla waa ku khasban yahay waxaana ku khasbanaysaa waa nolosha inuu noolaadaa qofku
macalimiin baa su-aalaha iska lahay laakiin markaan dhexdaynay xoogaa yar xoogaa yaraa meesha ku jirta nimankan dadka inta u duula soo dhacaya oo haddana meel alle meel walba wax ka soo dhacaya laba sababood midood ii sheeg waxa ku waxaa ku khasbaya inay niman ceyra oon waxba haysan yihiin oo nololba ayan ka xigin xoolaha islaamiyeed iyo niman damac badan oo keligood inay wax yeeshaan raba inay yihiin ii kala sheeg labadaas
waa kuu kala sheegaya horta waxaa weeye ninkan eh, damacu bani aadamka o dhan buu ku jiraa qolo ka damac badan qolada kale anugu garan maayo qof qof waa la arkaa qof qof ka damac badan waa la arkaa laakiin qofku markuu anugu waxa waxaa dhaca waxaa keenaya waxaa weeye waa waa waa baahi cabdigahayd ninkii la oran jiray haddaaya waa kii eh, dalxa ku halqabsanaya beyduu lahaa oo akhre nimaan geel lahayn lama ammaanay ninkii yidhi ayaa sidii caliluux oo kale isna geel soo wuxuu damcay inuu duulaan inuu qaado niman culamaaha u yimid marka markaas yidhaahdeen waxaad yeelaysaa iska daa dhaca oo geel iska daayo waxaa iska daayo haddii alla kuu rogayn way waaniyeenoo kitaab bay la soo baxeenoo habda baal bay u rogaanoo isna colkiibuu wuxuu rabaa waa degdegsan yahay wuxuu rabaa colka inuu ka haysto markaasuu yidhi awrna male markaa iyo haddii alla kuu rogan yahay waa gaadiid gaadiid la-aan baa haysa wuxuu yidhi magaalada hargeysa ee berbera moodka waxa keena oo adari maarse ka dhigay muranku maarse waa magaalada faransiiska xeebta oo adari maarse ka dhigay muranku waa ceebe waa muruq addoon low ratiga mucida waaweyn marka buu adduunyada u yahay macallin oo geele nin waliba macnaha loo dhaqdo maanka ku hayaaya muraadkaa ku toos awgeeyo wahay makeekiyiina haddaad dan lahayd dantaada raadsuu marka waxaa weeye idan bacas awrkii dhashay aarankii wadatay aakhirana maa geeli lahayn lama ammaanayne maxaan idinla awlaadsadaa awr ma dhaansado gabay kale wey ratiba ma haystuu yidhi xagee fadhiistaa ma wadaadaan la joogi karaa marka waxaa weeye nimankaa waxbay dhacaan mooyaane wax ma xadaan dalxow
horta xatooye iyo dhicid labaduba waxa waaye waxay ka siman yihiin waa dembi la galay oo xoolo islaameed la qaatay annaga nooma kala duwana waa xoog lagu qaatay waa xeelo lagu qaatay labadaba laakiin damaca laftirkiisa ninka beeralayga ah had iyo jeer wuxuu ay ka mid tahay waxyaabaha ceebka ku ah hadda ka hor waxaa dhacday dad baa waxay sidaas oo kale mar weliba inay ayaga sadbursiino iyo waxa dadka markaas haysta wax ka badan in ayaga ay helaan dariiq kastaba ha u maraane ayaa waxay caan ku noqdeen deegaankan dhulbeereedka marka jowhar baa marka waxa waaye nin laashin ah ayaa dadkii waa u gabiyey maalintii dambe ayagoo tabardaran oo aan dadkii kale oo ayaga de iimaan darada ayaga wax waliba maarata inay ayaga kaga roonaadaan jeclaa ayaa ilaahay ka roonaysiiyey marka maalintii dambe waxaa la yidhi haye dadkii maanta hadee wax ma haystaan mucsir waayo ogaada areer hebel haddaan nahay annaga maanta hanala soo gaaro saanaan nahay laashinkii markuu wuxuu yidhi yuqaani soo gashay ee yaabiskiina ku kuusta yuqaana soo gashay yuq waxa waaye yabal jilaala idin soo galay waay maarata abaara baahya idin soo gashay waay yuqaana soo galay yaabiskiina kuu kuusta ee idinkaa yaxaas noqday oo wax le yamsiihayo uu yiri ma gartaya maarata yaxaas waxa waaye asagaa uu waxa waaye aada u hunguri weyn yahayo wax alaala wixii la siiyey waa halimtalaata waay dalaq dalaq dalaq wax ma deeqo horta waxa waaye imaan allah urbuuxyada oo annaga beeralayda ay qabto ayaa horta waxa waaye waxay xakamaynaysaa damaca dadkan oo yaanba lagaa xoolo badnaanin yaan lagaa roonaanin ee ayada gashay laftirkeeda waxay saameyn ku yeelatay meelo fara badan ayay lugta la gashay dhaca hadda geelaan dhacnaa hadda saaxiibkeen raaja uu yiri geeli markii la waayo waa kan magaalo markii la soo galay baabuurtii la dhacayo guryihii la dhacayo beerihii la dhacayo ummadii kale dhaci waa socdaa eraygii dhacle waayo marka ma waxaan u xalaalaynaynaa dhaca sidiisaba waa fiican yahay inuuna yidhaahdo marka marka in beeralayda maxay dhaceen weli ayagaa la dhaco haya cambahoodii beerahoodii ayaa loo soo dhigtay marka iyaga leewaay weli ma gartay oo ninkan waxuu bataagan yahay dhigtaan wixii maqasha dhaay waa arkaayaan dhacii la sheegi jiray dhexdaan ka joognaa uu leeyahay asaaba maanta ay soo gaartay shufta la sheegi jiray meesha xagga ka xagga goboladaasi
xoolo dhaqatadii hore ee wax dhici jirtay iyo xoolo dhaqatadii ee masalan ma ka soo qaado kuwa furyo waqooyiga kale yihiin aan wax dhici jirin oo wuxuuda keliya maaragtay raaca jiray ayaa hadda isku dhan noqdo oo wax walba dhacaya ya yani waxaa bedelay yani colaadaha sokeeye ayaa waxay dhaleen bulsho cusub ayay ka soo baxday qaarna waa mideeyeen qaarna waa kala geeyeen maxaa yeele yani dadku waxay weri ma ogtahay beerta beeraha waa xukunkooda waa iska cadi waxaa la yidhaha dhulku dadkoo dhan waa udhexays nin shir bayaa yidhi dhulku dadkoo dhan waa udhexays dhiishahaasanna ma meel dhigtaa huur ya marka waxaa waaye sida magaalada oo dhulka loo cabiraayo qof walba leeyahay intaanoo mitiraad leedahay ayaa keliya lagu kala bixi karaa maana haddii ay xaajadu tahay maaragtay midaan kale waa waa maaragtay waxa dagaalka keenaya wa waayahay ee, waxaan rabaa marka ee, colaadihii xilligaas jiri jiray ee, hadda colaadaha xal- ee, xilligan jira colaadaha xilligan jira maxay kaga duwan yihiin odayaashii dhaqanka ee xilligaas jiri jiray odayaasha dhaqanka hadda jira maxay uga duwan yihiin dhalca anna horta odayaasha kuwa isbabedelayo waa kuwii ee, markoodii horeba maartay hal meel ayaga aanan ku sugnaan jirin ee socotada ahaa laakiin dadka maguurtada ah ama xeebaha ha deganaadaano ama ha deganaadaano dhul beereedka weli xeerkooda kiyaa u jiro akhyaartii way jirtaa ulgaduudii waa jiraa nabadoonkii waa jiraa shiikhii culimada waa jiraa weli sidiyaa loo xushmeeyaa gabadhaada adiga aada dhashay markaad bixinaysid caadadii iyo dhaqankii oo islaamka aan ka hor imaanaynin weli sideeday u jirtaa wax kasta oo laysku tixgelin jiray beerahooda ayaga ay leeyihiin ayaa sheekhii ayaga oo ayaga diinta u hayay waxay aaminsan yihiin inuu isaga uu u idmo uu yidhaahdo sanadka markii la gaaro si waqaalo loo helo beeraha hal mar maarata hala wada shafo tacabka hal mar hala wada bilaabo ma garatay weli nidaamkii zakada hala sii maartay sheekha ha loo geeyo hallayskaalmeeyadii weli laakiin waxa waaye waxaa hadda aad maaragtay oo u soo qarqiyey oo dhaqankii iyo ilbaxnimada iyo xadaaradda huwanaa oo inta fara badan adduunka laysku raacsan yahay ilbaxnimadu dhinaca dadka webiyada agtooda dega iyo dadka xeebaha dega ayaa ah maaragtay kan asali asalka ah oo sida uu tilmaamayba kheer allaha siiye maaragtay ustaas kadare haddana waxa waaye meeshii waxaa yimid dad kaa badan iyo biyo kaa badan waa ku booban ma gartaya dhaqankii jiray ee rasmiga ah ee xadaaradda ku dhisnaa ee diintana maaragtay waafaqsanaa mid maaragtay oo wata nin acraabi ahaa ma gartay oo isaga dhacii agtiisa waxba aanan ka ahayn oo haba yaraatee qof la dilo oo aan waxba agtiisa ka ahayn naf islaameed maaragtay xaqdaro oo maaragtay oo loogu duulo oo dulmi la sameeyo oo aan agtiisa waxba aanan ka ahayn iyo waxaa marka hadda la isa saaray nin haddii la yiraahdo allaha allama yahay laa ilaaha ila allah maxaad ii ehbihaysaa uu dhihi jiray oo haddii asaga uu maagan yahay xataa qofkaas inuu dagaal ugu soo duulo uu ka joogsan jiray maandhow afar afartan ku maraynaa karaaleh hadduu la yirahdo ii mara i qiinay ma gartay marka hadda waxa waaye dhaqankii soomaaliyeed ee awalba multiculture ahaa ee aan hal aanan ahayn ayaa hadda waxaad moodaa inuu dumaneed garayn rabo ama inuu qabsan rabo dhaqankan ay la yimideen dadkii xoolo dhaqatada ah oo magaalada soo camiray si xoog lena hadda ay ku socdaan oo ayaga ay ku farad yeelayaan tan kalena manaahijtii waxbarashada oo hadda maanta waa joogaan asaatidadii oo akademiyadii iyo aqoontii fanka iyo suugaanta ee weliba af soomaaligii dadkii wax ka dejiyey oo maanta ustaas kadaran uu ka mid yahay ustaas dajaane maanta raggii qiimaha lahaa ay ka mid yihiin waxaa aada loogu eexday tan xoola dhaqatada ayagiyaa lagu ababiyey lagu anqariyey xataa wiilkii beeralayda ah waxaa la barayay gabayada qamaan bulxan ma aragtay salaan carabey sayidka ma garatay weligiisa laashin bagadaaw iyo ma garatay ma aragtay ma aragtay laashin ma aragtay coonka iyo laashin ma aragtay ma aragtay xamzow iyo ya ma garatay waxaanoo dhan ma garatay ya weli ilaa iyo tan iyo laga soo bilaabo hiiraan adiga aad kisimaayo adi aad ku gashid dhaqankooda literaturkooda wax allaale wixii ay lahayd ilbaxnimadooda waxoo dhan waxaad moodaa in ayaga dhan layska tuuray xataa af soomaaliga waxaa layidhi wixii laga waayo af soomaaliga ha laga doono carabiga layskuma dayin xataa in laga raadiyo baydhabo laga raadiyo in buur laga raadiyo in bakool laga raadiyo matalan hadda ka hor aniga waxaa jirtay waxaa la yidhi ja lama helayo af soomaaliga oo xaraf ku dhammaanayo hal xabaa la helay halkiina wuxuu noqday xaj hadduu xasuusto istaas kadare ayda symbosium jaamacadda la qabanaya ahayd maya waa jirtaa waaye keenaa la yidhi mucjisay ku noqotay waxaan idhi nin laashin beeraley wuxuu yidhi baj keensataa iyo bakil duugataaba bilis waxaa ninkii beer abuurto ma gartay baj waxa waaye waa mid ka yar maartay jawaanka waxaana ka weyn maartay looryaraha marka kadib af soomaaliya xataa waxbay ugal lahayd erayo fara badan abti iyo abti ayaa isleeyihin nin gabar iyo wiil maartay oo isu ah maartay mid walaashaada dhashayna waxaad leedahay abti asagana wuxuu ku leeyahay abti eray aysan la yiraahdaa jiro lama doonanin waxyaabo fara badan oo waxaa jirta oo dhinac keliya loo xaqlinayo marka waxaan ka digaynaa maadaama bahdii waxbarashadan aan kasoo jeedno in manaahiijtii waxbarashadan lagu noqdo gabayadan colaadaha keliya ee ayagana salka ku hayo ee aan nabadba shaqo ku lahaynna in haatan la yareeyo oo la qaado nabadaanaas nuugle iyo la bar maartay dadka iyo maaragtay nabadda maxaad ku nacdeenin iyo ka naagtiina iyo waxyaabo fara badanaa jira dadka oo dadka beeraleyda iyo haddii laga qaatiyo dadka xeebaha runtii wax weyn katar colaadihii hore iyo colaadahan horta ismale colaadahan waa siyaasad weeye ma aha qabiil iyo biyo iyo baad lagu dagaalamaya ma jirto oo haddii alla kuu honya gabdho la kala qaadaa ma jiro oo haddii alla kuu honya dil hadda waaba la iska daya markuu talada ka batay baa layidhi magba ma jirto lama kala qaataba maalin dhawada anoo halkaa marka mukarama shidka taagan baa xabadi dhacday qolaa soo cadartay waa maxay war wax maxay wixii dhacay baa waxba ma halay naag baa dhimatay bas marka yani waxyaalaha yaabka leh marka magtii ma jirto biyihii maaha baadkii maaha qadafkii maaha gabdho haddii la faraxumeeyey maaha waxa oo dhan waa siyaasad haddana waa siyaasad labeebahoo aan meel lagu gaarayno qofku wuxuu raba usan sheegayn haddana oo wax kale ku soo gabanayo marka waxa weye dadkii soomaalida waagii hore jiri jiray waxay ahaayeen dad hadal cad qofku waxa uu rabo ayaa taqiinay markuu hadlo hadda qofkii la garan maayaba waxa uu doonayay iyo waxa uu rabo iyo meel yani meel meeluu ka socdo iyo meeluu socdo taasi waa mid midda kale waxa weeye waxaynu noqonay reer magaal reer miyi ah macnaha dadka soomaalida markii la yidhaahdo beeraha iyo iyo iyo xoola dhaqatada iyo yani xoola raacatada waxaa waxaa xoogga loo saaray oo waa majority weeye iyagaa iyagaa badan qolyahan kale ka badan marka waxa weeye waxay qaadanayaan wixii attention ahaa ama oo dhan ayaa ayay qaadanayaan iyagii dhaqankoodina wuxuu noqonayaa mid maansheeya waddanka oo dhanoo waa la iska qaadanaya hadda beeraleydu waagi hore qolyo ma lahayn iyo hub iyo ma lahayn hadda nin walba beertiisa hortiisa hub buu ku haystaa iyo aakaa miiran waagi horena hadduu u bato yaan buu haysan jiray bes marka waxa weeye dhaqanka soomaalidu wadad yar weeye waa isa saameynayaa dhaqamo kale waa yani kala duwan oo waaweynna ma jiraan oo waxa weeye wax lala yaabo oo aad ugu tegayso gobolka kale ma ma arkaysid waxyaala yar yaroo waa minor weeye adduunka meel kasta waa ka dhacdaa yurub haddaad tagto magaalo waxaa jira iyadoo afkii lagu wada hadlaayo ayaa la garan karaa qofka magaalada uu ka yimi haddana haddaad afka taqaano misale af ingiriiska oo kale yani england gudaheedaad garan kartaa shafil qofka ka yimid iyo qofka ka yimid london iyo waad garan karaysaa haddaad afka taqaano waxaas oo dhan macno male wax lagu kala gedisan yahay oo weyn ma aha waxaa muhiba oo keliya waxa waye inaan fahamno inaynu nahay ummad soomaalidu ay tahay ummad mid ah oo dhaqan keliya leh dhaqanka weyn oo aan isku afgaranayn dhaqankana afka u weyn mar haddii laisfahmaayo afka laisku fahmaayo waxa dhaqanka sidaa waa afka isagii haddii laisku fahmaayo lama kala foga isana yaradku reer hebel waa intaas iyo reer hebelna waa intaas waxay macno leedahay ma laha meherka gabadhu afar iyo afartan saka weeye reer hebel reer hebelna waa laba iyo labaatan wax lagu kala duwan yahay oo dhaqan weyna ma aha marka waxa weeye soomaalidu waxaa la waxaa la doondoonayaa hadda waxay ku kala duwan tahay ba aada loo raadiyaa waayahan dambe oo dhan waxa ay ku waxa ay isugu imaan karto oo ay mid ku tahay oo ay ummad ku tahay ummadaha ay kaga duwan tahay lama raadiya inta badan oo ma- waa laga warwareegaa dan laga leeyahay ma garan maayo anugu kadare waxaad ka hadlayseen in khilaafyada ka dhaca soomaaliya xilliyadii hore eh, in si deg dega loo xallin jiray oo khilaafyada marka ay dhacaan geed hoostii lagu dhammayn jiray hadda wakhtigan xadarka aynu taagannahay waxaa jira dadku in dhibaato badan ay soo mareen colaado badan lasoo maray muddo ka badan labaatan sano marka maxay tahay sababta xal looga gaari kari layahay ee khilaafyada hadda taagan
sababtu waa iska caddahay dadkii waaga hore geedka ku heshiin jiray ku heshiin jiray dad kale oo cusub ayaa ka dambeeyey oo dhaqankoodu doorsoomay xilligii ee, kacaankii dalkan ka talinayay ilmihii dhashay ama markaas ahay toban jir ee, muddada intii ka dambaysay waxay ku jireen dagaal dagaal ayay ku jireen dagaalkaasu wuxuu keenay bulsho cusub wuxuu keenay erebixin cusub wuxuu keenay haddii alla idmahayo ee wax allaala wixii nidaam ahaayee dalka ka jiray ayuu maaragtay ee, sida kale u rogay colaadaha sokeeye ayaa dhaqanka beddelay dadka da'da yar oo colaadaas dhexdooda ku dhashay ee aan wixii hore ka warhayn ayaa haddana u noqday tiir u noqday waxaa qaxootiga maanta adduunyadao dhan ku firirsan waxaa dhalay dagaaladaasaa dhalay qaxina wuxuu haddana dhalay dhallinyarada ayagoo yarar la geeyey dibadda ama kuwa ku dhashay oo maanta soomaalidii aan raad ku lahayn oo haddii ay soo noqdaan oo nabad la helo meesha la kala geli doonaba aan war laga hayn oo dhibaato weyn ka taagan taha marka soomaaliya waxaa ku dhacay taariikh ahaan maaragtay dhaqanguur ayaa ku dhacay waa dhaqan guurtay waxay ku jirtaa colaad labaatan iyo shan sano waxay ku jirtaa haddii alla idmahayo ee heshiis la'aan labaatankaas iyo shantaa sano waxay ku jirtaa dowlad hana qaada oo la waayo maxamed siyaadala la dagaalamay oo haddii alma lala coloobo dhan looga soo wada jeestay gadaashiisana wax lama dhisin wax dowlada oo haddii foolka biiqabo lagu marsado waa dhismi waayeen maxaa yeelay waa beelbeel iyo haddii alla idmaahayo da'yar iyo annaga masalan ka soo qaad magaaladii waxaa qabsaday miyigiyaa qabsaday yacni waan xasuustaa dhallinyaradii miyiga ka timid oo hubaysneed waxay aamineen dowladnimada dhanba inay tahay hubka asagaynu ku dheefsanayeen asagay ku shaqaysanayeen ilaa maantana ta- taasaa taagan Eh, waxaan odhan lahaa maxaa maxaa heshiis loo gaari waaye su-aasha ah maxaa tawfiiq iyo heshiis loo waayey labaatankii sano u dambeysay oo dagaalku u socdaa mar walba anigu waxaan kaga jawaabi lahaa eh, erey waa ku raacsanahay oo erey oo oo xuseen kadare uu yidhi oo ah dhaqan guur guud baa dhacay waa run dhaqan guurkaas muxuu keenay marka maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah ninkii odayga ahaa oo guurtida ahaa oo caqilka ahaa oo waagi hore la maqli jiray wuxuu yidhaahdo ayaa la quursaday oo faraha laga qaaday oo la yidhi muxuu yahay uu- hogaamiye kooxeed baa bedelay oo wiil yar baa ka hoos kacay marka ayuu isagii odayaasha qaarkood baa waxay u noqdeen markaas ee wiilasha yararka ah oo hogaamiye kooxeedka ayay u noqdeen haddii aan la yidhahdo support oo garab siiyeen meeshii ay odhan lahaayeen wuu dadka ka fadhiiso oo inkaar baad qabtaaye ummadda ka hor wareeg waa ku dhici waayeen maxaa yeele qorigiina waa laga haystaa dhaqaalihiina waa laga haystaa Eh, taasi waa mid ninka eh, qolada kale oo la maqli jiray waxay ahayd culimmada culimmada iyadayna lama maqlo haddii eh, kalena waxaaba jira qaar iyaga laftoodu dhinaca dhinac noqdayoo waagi hore culimmada xataa qolada oo- inkastoo la yidhi fiqibahdi kama jarno tago sida uu tarxa sheegay haddana mar walba ma ahayn qaacido lagu dhaqmo ma ahayn waxaa jiray rag culimo ah oo haddii tolkood ku gacan sayray markay arkeen inay gardaran yihiin ayaa jiri jiray oo hebel iyo hebel iyo hebel baa la odhan karaa hadda waxaa weeye midda kale culimmadu rag waaweyn oo haddii aala kuuran si diinta u baranhayeen ku ciroobay bay ahaan jireenoo haddii aala kuuran yahay fiqi hebel la yidhaahdo oo aan looga dambayn wixii uu yidhaahdo hadda waxaa ka hoos kacay wiilal yaryaroo wada culimo ah kulli oo nin walbaa wuxuu leeyahay inta cajalad isfafdhigay yuu leeyahay anaa caalim ah muxuu yaqaanaa hebel muxuu ahaa